dooda la khariirta ka hadalka ee dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka hadda waa mid toban sano jirsata marka loo eego xilligay ka soo gudubtay odayaashii dhaqanka ee laba kun labaiyo tobankii meel mariya laguna wareejiyey dowladdii ugu horraysay aan kumeelgaar ahayn sanadkii laba kun labaiyo tobankii khubarada sida dhow ula socota arrimaha dastuurka ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirin adduunka dastuur ay ku baxday lacagta ku baxda midka soomaaliya oo doodiisu ay socoto muddo ka badan toban sano dowladnimo waddan kastaba waxaa sal u ah in waddankaasi dastuur leeyahay oo ah heshiis bulsho laakiinse waxaad moodaa bulshadeennu inay maaragtay adag tahayba inay heshiiso waxay ku qaadatay dastuurkan dooddiisu iyo maaragtay ka hadalkiisu dhowr iyo toban sannay maraysaa waxay maraysaa boqol milyan in ka badan oo kharashiina ku baxay ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddana ku yaalla labada boqol ku dhow ay lacagta gashay iyo wakhtiga galay ay gashay ka soomaaliya marka laga reebo welina waxaad mooddaa inuu qabyo yahay istiil soomaalidii ay kala aamin baxsan tahoo aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa qaba in dowladnimadu gundigay u tahay inay leedahay dastuur la dhaqan geliyo heshiis lagu yahay ummadda soomaaliyeed haddaysan degsanin dastuur macno leh adduunka la jaanqaadi kara ummaddan dagaalka ahligaa dhex maray iyo kala shakigana isu soo celin kara haddii aan la dejinin waxaa suurtagalah ambay u badan tahay ummaddu meesha ay joogto inaysan ka dhaqaaqin saa daraaddeeda dastuurka in waagi hore si degdega ayaa muxuu ahay lagu ansixiyey laakiin waxay aheeday in sanad walbaba wax lagu daro wax laga bedelo wax lagu mataqaanaa dhimo ayay ahaydeen haddaba waa dhabahe midka loo mari karo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu yahay mid madaxa iyo lugaha iskaga waxa keliya ku dhammaan karaa waa in dhiirranaan iyo is-aamin bulsho timaaddo iyo ka go'naan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynuhu briority one iyo laba iyo saddexba in laga dhigto in dastuurkan uu horta golayaasha ka dhammaadoo laydhaha wuxuu sugayaa afti dadweyne walaalow dastuurkaasi aqoonna uma yara dhaqaalena uma yara keliya wuxuu u baahan yahay is-aaminaadda ummadda soomaaliyeed is-aaminaadda maaragtay hoggaamiyaasha siyaasadeed ee ka wakiilkaa qaybaha kala duwan ama gobollada kala duwan ee soomaalida hadday intaas is-aaminto waxaan filayaa dastuurkeennu wax badanoo ka khaldan ma jire inay ku dhiiradaan inay wax yeeshaan waxaad mooddaa inay ka jecel yihiin inaan waxba la yeelan oo cabsi darteeda marka ina soomaalida maaragtay runtii lagu qanciyo oo ummadda soomaaliyeed laftarkeedu ay baragshar ku saarto maaragtay hoggaamiyaasha siyaasadda inay aqbalaan inuu dalkani dastuur yeesho aqoon-yahanka soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in arrinta dastuurkaysan ku ekeen gacanta soomaaliya oo keliya balse ay jiraan daneeyaal kale oo badan oo ku lug leh arrinta dhammaystirka dastuurka soomaaliya
soomaliya horta waxay tidhaahdaa nin bukaa boqol u talisay dastuurka soomaaliya dad fara badan ayaa waxay ku leeyihiin faragelin ku leh rabaa ayagu sida ay la tahay ama siday jecel yihiin in dastuur laga dhiga ayaa la rabaa danaha marka oo soomaaliya iyo danaha dadka daneeya arrimaha soomaaliya marar badan waa iska hor imaanayaan waana isdiidan yihiin taa ayaa waxay keenaysaa marka dastuurku in uu dhaqaaqi waayo danihii soomaaliyeed iyo danaha shisheeye ayaa isdhexgelila shisheeyahnu toodoo rabaa inuu fuliyo dadka soomaaliyeedna toodii ayay ra marka horta sidaas ayaa mataqaanaa horta uu ku noqday in uu daaho doodaha ku xaran arrinta dastuurku waa mid looga hadlo miisaska siyaasadda balse si salan hoosta looga xariiqin go-aan gaarista maadaama ay taabanayso qadiyada waaweyn cabdulqaadir okey v o y muqdisho